magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalanjibinayeen in ka badan soddon arday oo baratay culumta aas-aasiga ee kombyuutarka islamarkaana ka aflaxday macadka golobal ee ku yaala magaaladaasi maamulaha macadka golobal ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada arday ee sanadka ka qalanjibisay macadkiisa iyo ujeedada iskuulkaasi loo aasaasay xafladan quruxda badan oo ay maanta ku qalan jibinayaan arday dheemaystay qeyb ka mid ah cilmiga kombyuutarka waxaan doonayaa marka laba qodob inaan yani wax ka idhaahdo taariikhda la aasaasay iskuulka iyo hadafka loo aasaasay iyo dafcadaha ka qalan jibinaya taariikhda la aasaasay iskuulka waxaa la aasaasay julaay xilligan oo kale ah maanta waxay ku beegan tahay sanad guuridii sideedaad ee asaaska iskuulka hadafka loo aasaasay waxay ahayd in iskuulka uu soo saaro arday baratay cilmiga kombyuutarka ku shaqayn karto meel walbo loogu baahdane yani ugu howlgali karto leh aqoon iyo xirfad ku salaysan cilmiga casriga iskuulka waxaa ka qalanjibiyey dafcad ilaa iyo sideed dafcadood oo aan maanta taagannahay qalanjibinta dafcaddii sideedaad ee iskuulka global institute of technology ardayda maanta qalanjibinaysa dafcaddooda waa in ka badan shan iyo labaatan arday dhinaca kale mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda baratay cilmiga kombyuutarka sida runta ah taariikhina ah ardayda maanta soo gaartay heerkan ku dhabaar adeegtay sawartay ilaa heerkan ay soo gaaraan sida runta ah aaladdan kombyuutarka ah waa aalad casri ah oo aan laga maarmin waxuu noqday shayga kombyuutarkii shay wax loo adeegsado oo wax badan fudaydiyo xagga shaqooyinka ha noqoto xagga horumarka adduunka ha noqoto adduunka dhan wuxuu ka dhigay globdation shay hal meel wada joogo ayuu ka dhigay si runta ah waana arrin nimco ilaahay subxaanahu watacaala uuna siiyey oo callama alinsaan maa lam yaclam insaankii waxaynan aqaanin ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu baray oo teknolojiyaddan iyo aqoontan ah waxaan balyaynayaa macallimiinta iyo maamulka iskuulka global oo ayagana waqti iyo juhdi badan geliyey sidii ardada soomaaliyeed ay wax u bari lahaayeen run ahaantii marka laga hadlaayo in iskuul la agaasimo ama la asaaso ardayna wax lagu baro wax sahlan maaha marka macallimiintii maamulkii u istaagay ee juhdiga adag geliyey ee ardadaas soo saaray weliba dufcaddii sideedaad marinayo waxaan leeyahay jazaakum ullahu khayran munaasabadan lagu maamuusaya ardaydani waxaa ka qayb galay maamulka macadka waalidiin macallimiin dhallinyaro iyo ardayda loo qabtay munaasabadaasi qalan jibinta ah